xanuunkumadii deegaano hooskoyow degmada hubayo ee gobolka mudug yowey baa ku jiray abaar ciidan duran taasoo saameeytay nolola dadka iyo duunyadaba kadib markii la waayay xili roobaadka diirta wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta galmudug maxamed cabdulaahi dhegacadowse kormeer kaseedii deegaanadaas yowey baa sheegay in deegaanada qaarshooyo ku jarta biyoyeera ciidan bileyran waanayo si eedeen hoosayeen adeegyada caafimaadka iyo walbarashada taasna yaan dheerta saameyntaha ku diirtay isbedelka imilada wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdulaahi dhegacdey weyba usa hadalada isku mid hayana sadatan usoona ka baagay in dhammaanba bulshada deegaanada gobolada galmudug iyo aan baahanyi in lagu caawiyo adeegyada nolola asaaskan ee si guudn abaarta waxay ula saman yihiin deegaanka galmudug oo dhan iyo soomaaliya abaarta maarata xilliga daartoo la waayay roobka marka cabashooyina ka jira deegaanada qaarna gargaarka hay-aduhu si fiican uma gaarin oo maxaa la yidhahdaa si gaara hay dhibaato gaar u qabin gaar ahaan magaalo xeebeedka ceelhuur marka booqashadeenu si guud toddobaadkaas ayay ku saabsaneed magaalooyin badan ayaan kusoo marnay waxaanan maaragtay muhiimadeena ahayd inaan baahidaas maxaa la yidhahdaa indheheena aan kusoo aragno caqabadaha ka jiray ximbir waaqa iyo ayadaba caqabada haysato waxay tahay inaysan ateenada aysan ka shaqaynayn deegaankana inta badan hurmuud shirkada hurmuuda u badan marka shirkadda halkan waxaan uga jeedinayna maamulka shirkadda ee gobolka mudugna waa la hadalnay oo caqabadaas waa gaarsiinay marka waxaan rajeynaynaa dadkaasu lacagta keliya ay haystaan waa lacagta e p c-ga e p c-gina ma u shaqaynayo taleefonkina ma u shaqaynayo marka ximbar waaqi iyo goryaala waxaan kusoo aragnay in ateenada ay caqabad weyn ay ku tahay oo aysan wax ateena aysan ka jirin marka waxaan codsanaynaa waa caqabad aysan dadku waxbana kala iibsan karin taleefonkii iyo adeegii aysan haysan marka arrimahaas waxbarashada caafimaadka iyo biyahaba iyo gargaarka iyo ateenada shantaas sheega waa shanta shay ugu muhiimsan waxa soo weli karo waa waxa guud isbedelka cimilada oo caqabad guud dhulka xeebahoo dhan ku haya galmudug kasoo bilow ilaa xadka degmada hobyo iyo jiriiban ilaa aad degmada ceeldheer iyo cadala aad ku tegto dhulka xeebtaah oo caqabad weyn ayaa ka haysato goryaal haddaan si gaar uga waramo biyuhu kale ceelkii oo ceeluur ay cabaana ka qodan magaaladu deegaan ahaan meel fiican waaye caqabadaha haysta marka waxbarashadii iyo caafimaadkiina adeegyadaas waa ay ka maqan yihiin gargaarka hay-aduhuna maysan gaarin oo ceeluur waxay kala mid tahay inaysan maaragtay hay-adaha oo deegaan ka shaqaynaya aysan gaarin maxaa la yidhaha goryaale marka waxaan ka codsanaynaa arrimahaasu baahiyaha ugu muhiimsan oo jiro waaye sidoo kale ceeluur oo kale dayaca ka muuqday waxaa ka mid ah iskoolka oo kale inuu maaragta dayac badan ka muuqday wasiirka wasaaradda waxbarashada sanadka hore aan isla booqanay wasaaradduna codsigeena waa ay qaaday waana dadaal badan ay ku maqan tahay waxaan rajeynaynaa insha alla wasaaradda waxbarashada in lagala shaqeeyo dadaalkaas inaan ku guulaysano iskoolkaas in dib loo dhiso roobyarada ku jirta gobolada dalka iyo weliba yeetaato saameyn shalduban ka weelatay dadkiiyo duunyadaba gaar ahaana beeraleyda iyo howlo dhaqatada soomaaliyeed